magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay kalluun yaraan aad u ballaaran iyadoona sare u kac uu ku yimid qiimaha la kala siisto kalluunka suuqyada magaalada kismaayo waxaana taas keentay kadib markii dabaylo xoogan ay ka kaceen gudaha badda taas oo keentay in uu markaasi yaraado kalluunkii ay soo saari jireen kalluumaysatada kismaayo iyagoona sheegay in aysan markaasi tegi karin gudaha badda oo ay markaasi u baqeen badqabka naftooda iyo sidoo kale duumaha ay adeegsanayaan sida uu sheegay ibraahim muuse dhaqane oo ka mid ah kalluumaysatada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kalluunka jeedarka ay dhacan iyo kalluunka taraaqada ay dhacan labadaas seeta lama helo markay badda kacdo kalluunka hadda soconaya kalluun qareed waa malaa qareedkaas seeta ayaa hadda kasoo macnaha nafta lagu sii sabaaya cabsi badda ka imaaday waa cabsi badda ka imaaday qaraxyo gudaheeda ka dhex dhacay oo salaamiga ah waa dabaylihii hadda dhacayay waa ogeedeyna u maleyna hadda oo dadkii macnaha oo beerleyda ah wax gurmud hadda u qabtay iyo wax gargaar u qabtay aysan jirin marka sidaas aawadeeda macnaha hadda dadka qacda ka soo gaartay ilaa hadda la aadi laayihiin badda dooyaha waa iska fadhiya waa aragtaana u maleyna